إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan ee doornimo qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta weerar dhabagala waxay u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland weeraro ayaa xalay waxaa lagu qaaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah mu'asasada alkataa'ib ayaa waxay baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo tababar boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kulan lagu soo afmeerayey dabaaldegyadii maalmihii ciidda ka dhacayay shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay deegaanka kunyo barrow ayaa lagu qabtay deegaanka kunyo barrow koox tuugo ah ayaa degmada herigo ah ee magaalada muqdisho waxa ay ku gowraceen qof dumar ah kadib markii ay ka dhaceen hantideedii xildhibaano ka tirsan maamulka puntland ayaa waxa ay ka hadleen dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay garoonka boosaaso iyo wafdi ka socda dowladda federaalka ah oo halkaa laga ceeriyey filimka cusub ee ay shalay soo saartay mu'asasada alkataa'iba ayaa waxaa lagu daawaday degmada galhareeri ee walaayada galgaduud inta waa qodobadii warka u waawanaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta weerar dhabagala waxay u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland weeraro ayaa xalay waxaa lagu qaaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah xashim cabdinaasir ayaa wararkaa inoo faahfaahinaya weerar maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ciidamadan ayaa waxaa weerar kamiina u dhigay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna xilligii la beegsanayay ku socdaalayeen inta u dhexaysa singaleer iyo deegaanka baarka oo dhaca duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidamadii maamulka jubbaland ayaa ku dhintay dagaalkan kaas oo magaciisa lagu sheegay afdheere sidoo kalena waxaa dhaawac soo gaaray askari kale oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka jubbaland islamarkaana ku sugan duleedka magaalada kismaayo ee shisheeyuhu iska soo hormariyeen ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qayalayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kaas oo ku yaalla xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley weerarkan qaraxa loo adeegsaday islamarkaana lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka waxaa ku dhintay hal askari halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka gobolka shabeellada dhexena rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye ciidamada la beegsaday oo ka tirsan kuwa burundi ayaa ku sugnaa degmada balcad faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha soo gaaray ciidamada burundiga ee la beegsaday mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo tababar boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin cabdifatax maxamed qaasim ayaa ka warramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير muuqaalkan oo la daawan karayo qadar konton daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah islamarkaana ku baxaya luqadaha carabiga soomaaliga iyo ingiliishka oo wada socda iyo sawaaxiliga ayaa lagu soo bandhigay boqolaal ciidamo ah oo ka qalinjabiyey mid ka mid ah mucaskaraadka waaweyn ee milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah oo loogu magacdaray allaha u raxmado ee asheykh qaasim arriimi رحل الكريم عن العيون والغار
waxaa bilowga hore ee filimka lagu soo gudbiyey sida ay ciidamada shisheeye u dullaysteen in badan oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka ay haystaan dadkaas oo qaarkood la gaarsiiyey heerka ugu liita ee uu gumaystuhu geyeysiiyo kuwa gunta ah ee garaadka iyo garashadaba ka gaasiran ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي إن المتأمل في حال الأمة الإسلامية اليوم وما آلت إليه ليقف متألما حزينا على البول الشاسع بين ماضيها المجيد وواقعها الأليم وبين الأخطار التي تحيط بالمسلمين من كل مكان وما هم عليه من توافه الأمور وسفاسفها
waddooyinka iyo xeryaha ayay ku soo dhoweynayaan shisheeyihii beledkooda qabsaday waxaana weliba ay ku sii hadaaqayaan in wax iska dhicintu tahay argagixisanimo halka aad sidoo kale arkayso shisheeyaha oo aan shacab iyo ciidan kala lahayn oo tababaranaya si cad oo aan ka leexleexad lahaynna u sheegaya hadafkooda dhabta ahi
The Sharia law is what most members that um, read the Quran, uh, that's what they advocate for. The Constitution does not allow for uh, another governing system to come in and share the same space as the Constitution itself.
shareecada islaamka waa xukunka ay door bidaan dadka muslimiinta ee akhriya qur'aanka qaanuunka maraykankuna ma oggolaanayo qaanuun kale oo leh xuquuqdaas oo kale
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa waxay isdaarka ku sheegtay in waxa keliya ee dulliga iyo dhibaatada looga bixi karayaahi uu yahay in hubka la qaato oo la tababarto
فالباطل المسلح لا يواجهه إلا الخير المسلح وبالجهاد والإعداد يدفع الله شر الكفار ويكف بأسهم
kamradda alkataa'ib ah ayaana ku geenaysa mucaskar qurux badan oo ay ku sugan yihiin boqolaal askari oo ay ka muuqato qiiro diimeed tababar ay muddo dheer qaadanayeen iyo jirdhis xooggan المعتدين الوطيس وبالمرهفات وبالتسييس بقدر السعادة عنك بنا بهربك الرميات ولا
sheekh fu'aad maxamed khalaf iyo sheekh cali maxamuud raagi oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo xiray mucaskarkan ayaa la hadlay ciidamada ugu horreynna sheekh fu'aad ayaa waxa uu kula dardaarmay sida tan يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم مؤمنين تبهر لين مركاس ربي ودكو وحي كو يراهدين ربي عذاب كاغا أليم كا وحي نقبد بادينيو إيه تجارة هذا أوان دونينا مركاس اللي تؤمنون بالله ورسوله الله رسولك صدر مينيسان وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نفتين يمالكي نبد إل- كلمة علينا كورن غوتات قلينيسان المهي ناد كينيسان نفتين ناد كينيسان مالكي ناد كينيسان لإعلاء كلمة الله سي كلمة رايدة التوحيد كاي كور النقط
guutooyinka ka aflaxay mucaskarka sheekh qaasim arriimi ayaa ka duwan askar aan badnayn oo uu xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalkii hidhowaan kula hadlay dalka turkiga kuwaasoo waxa ugu weyn ee halkaasi lagu baray ay yihiin gaardiska heesaha iyo sacabka laakiin milatariga mucaskarkan ka qalinjabiyey ayaa heerka xirfadooda ku soo bandhigay dabridka iyo farsamooyinka kale
إن أردتم أن تكونوا سامة بين الورى وابتغوا آثار فيه المعالي سطرا من زيد وحسين ومعاذ والورى هم نور
waxaa kula ran farriin cilmi ah oo ku aadan tabaha ciidanka oo uu jeedinayo allaha u raxmado ee ashaykh mukhtaar abusubayr amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
tababarka ikhwaani filaa waxa weeyaan afar shay ayaa tiir u ah oon looga maarmin afartaa shay waxa u horreeyo aasaasan waa rimaayada rasuulkuna wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh alaa ina alquwata rami quwadu waa rami iyadaa lagu soo koobay casriganna arrintaas ayuu sii ta'kiidinayaa oo toogta oo la saxo la idqaaniyaa waa tiir ka mida tiirarka ugu muhiimsan ee caskariyadda iyo ciidannimada
inta aad daawanayso isdaarkan waxaad la cajabi doontaa oo aad kuu soo jiidanaya sida xeesha dheer ah ee toogta loo barayo ciidamadan waa rag aad loo laydhiyey oo aan xabbadda hareer marinayn dhammaan hadafyada loo dhigay kolay ku tahay baco yar oo dareere lagu shubay islamarkaana meel fog la geeyey
cuqba bin caamir radi allaahu canhu wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam oo isagoo mimbarka saaran leh wa acidduu lahum mastata'tum min quwa kadibna wuxuu yidhi baraaruga eh awooddu waa toogta awooddu waa toogta awooddu waa toogta afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheykh cali maxamuud raage oo dhankiisa ka hadlaya munaasabadda xiritaanka tababarka ciidamada ayaa waxa uu ka warramay sida uu maanta u cad yahay dagaalka ka socda geyigan waxaad maqlaysaan hadda markaad iclaamka gaala aad dhegaysataan waxaa la leeyahay nimankan mujaahidiinta ee al-shabaab waxay rabaan inay dalkan sharaaca ilaahay ku xukumaan inay khilaafadii islaamka soo celiyaan in waxa weye gaaladii saasay sheeganaysaa annaguna waxaan rabnahay leeyihiin inaan dimuqraadiyadii hirgelinno qawaaniinta caalamiga ah ee agaala samaysatay in la tadbiiqiyo kitaabka ilahayna meesha laga bixiyo hadafku marka waa cadyaha marka innaga keennuna waa cadyaha labadaas waa marka dagaalka socda isdaarkan oo ah mid aad u saamayn badan ayaa waxaa kelimado ku leh mas-uuliyiin iyo culimo wuxuuna la hadlayaa dhammaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan dhallinyarada oo kaalin muhiim ah ka qaadan karaya difaaca diinta dadka iyo dalkaba amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheykh axmed cumar abuu cubayda ayaa waxa uu fariin muhiim ah u dirayaa dhammaan mujaahidiinta
mujaahid kasta waxaa laga doonayaa inuu u diyaargaroobo marxaladda soo socota heeganna u ahaado una sahay qaato sahayda ugu muhiimsan waa taqwada allaah iyo tala saarashadiisa qaala allahu tacaala watazawaduu fa inna khayra azaadi ataqwa wattaquun yaa uliilalbaab waxaa isdaarka lagu soo gebagabeeyey dardaaran dhaxal ah oo uu reebay asheykh قاسم الريمي
شباب الأمة نقول لهم كما قال أحد السلف ما أعظمه من دين لو كان له رجال dhallinyaradii ummadda waxaannu ku leenahay sida uu yidhi mid ka mid ah salafkii maxaa ka weyn diintan haddii ay heli lahayd rag difaaca idinkuna maanta waxaad tihiin raggaas awowyaashiinnu waxay xambaareen calankii caqiidada waxayna furteen dhularkii furus iyo roomaanka dhallinyaradii islaamkuy ogaada in maanta islaamku ku dhow yahay inuu mar labaad dunida xukumo umana harin ilaa tallaabooyin yar mooye haddaba u istaaga sharafna ka raadiya u adeegidda diintani qiimaha badan waagii hore waxaannu ahayn kuwa aan heli karin agab aan idinku dagaalgelinno laakiin maanta waxaan idinku leenahay geesiyaashii islaamku u kaca jihaadka hana noo imaado qof kasta oo si dhab ah u doonaya inuu u shaqeeyo diinkan hubkiisana allah idinkiisa wuu sugayaa
si kastaba ha ahaato ee muuqaalkan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa waxa uu xambaarsan yahay fariimo badan oo aan looga gayoon karin warbixin iyo sheeko maqal ah waxaana hubaal ah in marka aad daawato aad isweydiin doontid qofka aad tahay iyo mas-uuliyadda ku saaran
kulan lagu soo afmeerayey dabaaldegyadii maalmaha ciidda ka dhacayay shabeellaha hoose ayaa lagu qabtay deegaanka kunye barrow mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya bar kulankani waa mid aad u barakaysan bulsho tawxiid ayaa halkaani bagaxayaan
multaqaha suruur ee farxadgelinta muslimiinta wuxuu ahaa multaqo nuuciisu aanu horey uga dhicin wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasoo habeenkii xalay ka dhacay fagaaraha sayid moxamed cabdulle xasan ee magaalada kunye barrow laguna soo gebagabaynayey nashaadaadkii ciidul adxa ee maalmihii lasoo dhaafay sida xamaasadda leh uga socday magaalada barkuulankani waa mid aad u barakaysan bulsho tawxiid ayaa halkaani bagaa jawiga magaalada oo ah mid roobeed cagaarka iyo doogga isdhexgalay ee ka soo baxay fagaaraha nalal kala midab ah oo lagu qurxiyey goobta iyo masrax aad looga shaqeeyey kuraas boqolaal ah oo loo dhigay ka soo qaybgalayaasha multaqaha waxay ahayd waxyaabihii ugu horreeyey ee indhahaynu qabteen markii aan gaarnay musallaha taasina waxay ka dhigan tahay in goobtan aad loo qurxiyey si wanaagsanna looga shaqeeyey barkuulankani waa mid aad u barakaysan bulsho tawxiid ayaa kulankan lagu farxadgelinayay muslimiinta waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka ardayda haweenka muslimaadka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka islaamiga ah jadwalka multaqaha waxaa lagu daahfuray waxa ugu wanaagsan ee lagu daahfuro hadal oo ah kalaamka allah casa wajalla waxaana akhriyey mucallim abuudujaana oo ka mid ah mucallimiinta madaarista qur'aanka ee ku yaala kunyo barrow
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون كلمات kala duwan gabayo anaashiid iyo waanooyin qayim ah ayaa laga soo jeediyey goobta waxaana markii dambe goobta looga dhawaaqay natiijada tartankii labadii maalin ee lasoo dhaafay u dhexeeyey afarta xaafadood ee kunyo barrow mid ka mid ah guddiga ayaana ku dhawaaqay natiijada kaalinta koowaad waxaa galay oo toban derajo ku qaaday xaafadda waa xaafade xaafadda caynulislaam waxaa kaalinta labaad siddeed derajo ku galay xaafadda aljasiira ugaas ibraahim oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xaafadaha caynulislaam aljasiira oo kala galay kaalmaha koowaad iyo labaad wuxuu guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo ay bixisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose
halkan waxaan ku wareejinayaa lacag afar milyan oo lagu wareejiyey xaafadda caynul islaam waxaanu ku wareejinayaa guddoomahoodii bacyadaas waxaa ku jira afar milyan oo lacag ah iyo afar boqol ayagoo xaafadda aljaziira waxaa lagu wareejinayaa lacag laba milyan iyo laba boqol oo abaalmarin ay u heleen sheekh cabdulilaah abuu khaalid oo ka mid ahaa culimmadii multaqaha ka soo qayb gashay ayaa muslimiinta dareensiiye farxadda iyo reenreynta ay ku jiraan taasoo ah arrin dhibaysa shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo cid weliba oo safkiisa ku jirta ilaahay suu nicmadaan caawa aragnay u jeedno iyo farxaddaas iyo rayrayntaas iyo nabaddaas iyo istiqraarkaas iyo cadowgiioo jabay oo caawa hadduu arko waxaa horteenna ka muuqda hadduu arko murugo ay naftu uga dhacayso suldaan moxamed cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha shangamaas ayaa ka mid ahaa waxgaradkii ka hadlay multaqihii xalay ka dhacay kunyo barrow wuxuuna salaan iyo hambalyada ciidda u diray hoggaanka jihaadka iyo culimmada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxaan guud ahaan salaanta haniyada u diraynaa mujaahidiinta caalamka asheekh adictor ayman aldawaahiri waxaan kaloo halkan salaanta ciidul adxa tahniyadeeda uga dirayaa mujaahidiinta soomaaliya gaar ahaan amiirka xarakatu shabaabulmujaahidiin asheekh abuu cubayda waxaan leeyahay ciidulmubaarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال filimkii cusbaa ay baahisay mu'asasada alkataib kaas oo loogu magacdaray mucaskarka sheekh qaasim arreymi ayaa lagu daawaday multaqaha suruur ee farxadgelinta muslimiinta waxaana filimka oo markaas saacado ka hor soo baxay uu sii kordhiyey farxadda muslimiinta maadaama la sugayey maalmihii lasoo dhaafay filinkan aan hadda caawa fiirsanayno waxaan u jeednaa gaal afrikaan oo ilaahay ka furtay oo noociisa aan horey loo arkin inuu maanta ummaddii muslimka ahayd inuu hubka ka dhigaayo uu dhahaayo maxay ahayd hubka iska dhiga waxaan u jeednaa iska dhaafe qori wax ka yare toorey in dadka laga dhigaayo la leeyahay waa inaad hubla'aan socotaan intaasna waxay tahay dusha aankaararta sida dameerihii oo kale bishaaraysta ikhwa dadaalkiin buu laalye bulshadii way kacdo meydaqay buuxiiso khayrkay u bartaamaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa munaasabadda ciidul adxal mubaarak ee sannadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada waxay ka sinaayeen diyaargarowga iyo dabaaldegyada farxadeed ee lagu soo dhoweeyey ciidda nashaadaad kala duwan ayaana la soo bandhigay maalmihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaana ka mid ahayd wilaayaadkii sida weyn looga dareemay sannadkan farxadda ciidda majmuucada sawtu ribaad ee ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana kaalin weyn ka qaadatay iyadoona multaqaha lagu guddoonsiiyey shahaado sharaf ay bixisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose bariga afrika ilas baa ka baxa baraarug jihadba shacabkii ku beerme bariga afrika ilas baa ka baxa baraarug jihadba shacabkii ku beerme
koox tuugo ah ayaa degmada heliwe ee magaalada muqdisho waxay ku gowraceen qof dumar ah kadib markii ay ka dhaceen hantideedii maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada hurwaa ee magaalada muqdisho waxaa lagu gowracay qof dumar ah haweenaydan oo lagu magacaabo culimo sheekh axmed kana timid degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe una timid muqdisho inay ku ciido ayaa markay laawanaysay waddada waxaa u galay koox tuugo ah oo doonayey inay dhac u geystaan kadib waa ay gowraceen markii ay ka furteen laba moobeel oo ay wadatay haweenaydan ayaana ifka kaga tagtay laba carruur ah oo ay dhashay siday wax u dhaceen gabadha dhimatay aabaheed ayaa ka warbixiyey gabadhay canaha balcad ay u socotay balcad ayaad u socotay waa na macsalaamaysay markii ayadoo naga tagtay bannaanka khaylaan ka maqalnay khaylada bannaanka ka maqalnay haddin u baxnay gabadhii aniga gabadheeday noqotay haddayn ku kala cararnayna tooriyood ku taagana arkay haddii soo carartayna agteyda gabadhi ku soo dhacdo gabadha laba carruur ay haysatay labada carruur balcaday u joogtay aniga waxay ii timid maalinkii iidda ii timid iidda haddii ii timid habeenkii iidda ii soo hitay maalinkii iidda iyo habeenkii ila joogtay ka bacdii bixitaanay safar u aheyd ayadoo bixirto tuugaa dhexda u gashay tuugaa dhexda u gashay tuugadii dhexda u gashay tooriyaa lagu taagay waa soo cartay haddii soo cartay gabadha agteeda ku soo dhacday moobeel yar iyo moobeel weyn ka qaateen dadka deriska la ahaa aabaha gabadhiisa la dilay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay dilka loo geystay gabadhiisa toorayda markii lagu soo dhuftay oy nafta la soo carartay oy halkaa nafta kula soo dhacday ee haddana intay ka daba yimaadeen ee markay gabadhii daceen waxay damceenba inay faraxumeeyaan haddana aniga gabadha iyadoo naftu ka baxdaan ku soo baxa maanan ogeyno gurigaanan deganna waa gurigaan ku jiray anoo bannaanka iskaga soo baxo xaafadda iska soo aada aan u jeeda guriga iyadoo la tuunaya gabadha iyadoo naftu ka baxdaa imaado oo laysku dawo guriga lasoo geliyo tuug waa qabnaa wax ilaahay ahayno naga qabtana ma haysano gabadhana shalay markay dhimahaysa waa kor taagnayn iyadoo magaalada muqdisho ay sidaasi loogu dilayo dadweynaha xilli weliba ay ciid tahay ayaa waxaa dhanka kale si qurux badan looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah waxaa yimid dad badan oo doorbiday inay halkan ku nastaan maalmaha ciidda farxaddana la qaybsadaan walaalahooda ku nool nabadda iyo xasiloonida waa kuwaan dadka kasoo iideysiga tegay muqdisho qaarkood ku iiday walaayada islaamiga ee jubbooyinka kana soo iiday muqdisho oo ah reer muqdisho waxaan ku faraxsanahay walaayada islaamiga ah ciidda aan ku iidnay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mana aanaan sugaynin annagu waxaan ka nimid meel la kala iido iyo meel maaragtay aan dad isku mowqifa ay ku wada iidaan meel aan laga aqoonin ayaan ka imaanay ma arki jirin makhluuqa intaan la eg oo isdhex socda oo aan la dilaynin oo xabad ka dhexdhecaynin ma filaynin waxaan filaayay in dadka macnaha haddii ay issoo dhex galaan xabad lagu tuuraayo annaga weligaanu intaan xagga jirnay maalinna bannaanka kuma ana iidin maslaxyadana lama aado waa laga baqaa sokodooda ayaa askar taalaa askartaasina waa ku dulaysaa inayna dilaan maadaama aan ka baqayno guryaheenaan ku iidnaa muqdisho waxaa joogto ka ah dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka maalmaha ciidda lana faraxsan yahay iyo maalmo kale xildhibaana ka tirsan maamulka puntland ayaa waxay ka hadleen dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo shalay ka dhacay garoonka boosaaso iyo wafdi ka socda dowladda federaalk oo halkaa laga ceeriyey xildhibaanadan oo saxaafadda kula hadlay magaalada garowe ayaa waxa ay sheegeen in arrinkaasi uu yahay mid qaldan xildhibaanadan oo magaalada garowe kula hadla saxaafadda ayaa waxa ay maamulka puntland u soo jeediyeen dhaliil la xiriira wixii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee boosaaso waxa ay sheegeen war micnihiisu yahay in dagaalka uu hagayay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danni oo ku sugan magaalada dubay ee dalka imaaraadka waxay intaa ku dareen in wafdiga laga ceeriyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso uu madaxweyne xigeenku raalli ka ahaa imaanshahooda laakiinse madaxweynaha puntland uu diidanaa madaxweynihii dalka waa ka maqan yahay madaxweyne ku-xigeenkii baa jooga oo dastuuriyan isagoo awoodaha markuu madaxweynuhu dalka ka baxo iska leh in madaxweynuhu uu dalkii dibaddii ka maamulayo runtii iyadana puntland nasiib darray ku tahay labaatan iyo saddex sano iyo labaatan iyo afar sano dhismaheed iyadoo laga joogo inay noqoto wax hal qof jeebkiisa ku jira oo dalka dibaddiisa laga maamulo taasna waxaa caddaynaya in madaxweyne ku-xigeenkii oo hawshii shaqadii gacanta kula jira oo isagu amrayay amray inay diyaaraddu soo degto laga hor istaago oo ciidamo lagu dalbo ciidamadii loogu talagalay inay badda ka shaqeeyaanna ee loo adeegsaday inay dadka bariga
askar badan oo ka tirsan maamulka puntland ayaa dagaal ka dhacay garoonka diyaaradaha ku naf waayey wararka qaar waxa ay sheegayaan in dagaalka lagu dilay siddeed iyo toban askari oo labadii dhinac ee ciidamada puntland ee dirartay ka wada mid ahaa ciidamada mara ciidamo maraykanku tababaray oo kuwa puntland ka tirsan ciidamada puntland qaarkood oo maraykanku uu tababaray islamarkaasina u dhaqma sidayna maamulka madax bannaan yihiin ayaa isku dayey in ay soo gelbiyaan gudoomiye xigeenka baarlamaanka laakiinse ciidanka maamulka puntland ee siciid danni ka amar qaadanayay ayaa arrintaa ka hor yimid taa ayaana keenta dagaalka dhimashada ee dhaawaca sababay haweeneydan gudoomiye xigeenka baarlamaanka federaalka ah ayaa laga soo xigtay inay siday raashin macaawino ah maamulka puntland waxa uu ku doodayaa in dowladda federaalka ay gacan dhaaftay arrintaasina aysan macquul ahayn oo aysan u dulqaadanaynin wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ninka la yidhaahdo dhabancad ayaa arrintaa ku dhawaaqay sidii dadka abaartu haystay iyo dhibaatooyin kale dalka ka jira amniguba kow ka yahay wax looga wada qaban lahaa oo laysu garabsan lahaa laakiin muhiimadda ay leedahay waxa weeye in mar walba uu jiro xiriir iyo iska warqab laakiin aysan dhicin meelaha qaarkood sida wax u dhacayaan gacandhaaf iyo iska warqab la-aan waxaan rajaynaynaa arrimahaas inaysan mar dambe soo noqon haddii la ahaydmo kartoonna buskuda ayaa la sheegay inay siday diyaaradda ay saarneyd guddoomiye xigeenka baarlamaanka federaalka ah diyaaraddaas ayaa muqdisho dhankeeda u kacday markii la diiday in wafdigu magaalada boosaaso galaan filimka cusub ee ay shalay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa lagu daawaday degmada galhareeri ee walaayada galgaduud maxamed ciise ayaa warkan mar kale inoo haya degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud bulshada ku dhaqan ayaa waxay daawadeen filimkii ay soo saartay ciidan mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigay mucaskar weyn oo ay ka qalinjibiyeen cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta looguna magac daray mucaskarka a-sheekh abu hureyre qaasim arriimi allaha u naxariistee filimkan oo ay daawadeen dadweynaha galgaduud ayaa ka waramay fariimaha u xambaarsanaa hadda caawa waxaan fiirsaday wax aniga maaragta qulubtayda aada u bedela weeye raggii mujaahidiinta ahay tababaradoodii iyo wixoodii markaan arkay waxaad moodaaba anigu inaan maaragtay dhex taagana camla ila noqotay ilaahay subxaana wa tacaala sideedaba sharaf qofkii doonou siiyaa qofkaan aanba rabinoon raadinaynin weligeed sharaf arkime silacii ku noolaanay filan waxa waaye cajiib le aadna loo soo bandhigay iyo mucaskar fiicanna aan ku aragno dadkii muslimiinta ahaa ee waaciduu lahum masadactum ayadaa ku camal falaaya war waxaa taa soomaaliyaad sheegee talyaanada kusoo dhici kara xataa meena qaabka ay u tababaran haddaad arag waadaha mujaahidiinta wax laga fila karo gaala ay ka fila karta maynan ahayn aad gaaladan aaday u argagixisiyo waxay isleeyihin hadba hadda alla qalbigooda wadnahooda taaf sidoo kale waxay yidhaahdeen magacaygu waa sacaado macalin saalix waxaan joogaa degmada galareeri caawa waxaan halkan ku fiirsanay filim aad iyo aad u xiise badan waxaan ku arkaya halkan mujaahidiinta oo baranaysa si fiican ayaan u daawanayay waxaan arkayay culummo waaweyn oo maxaadiraynayso aniga waa magaceyga miski axmed nuur oo ku nool degmada galhareere galgaduud filimka waxaan ku arkay walaalo mujaahidiina oo aad u wanaagsan oo aad u tababaranayo oo cadowgiina hadda hor jooga u maleeya xatii ayaga dhan say u cadardhinayaan inay gaalada saaqa qabtaan u baahan annagana aad baan ugu faraxsannahay horena waan u aragnay iyagoo gaaladii tali ku taqaduma goorac lagu wada jiidayo qayb badan oo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya ayaa filimkan laga daawaday warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan doornimadan waa inaga intaa